أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinku goheynana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadkii islaamiga bakool iyo gedo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera wilaayada jubbada hoose ayaa ka tacsiyeysay geerida suldaankii hore ee beesha mursade ee wilaayaadkii islaamiga labada jubbo dowladda kaafirada ah ee fiinan ayaa shaacisay inay joojisay gebi ahaan kaalmadii ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta sideedaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kufriga caalamiga ah ayaa quus ka muujiyey kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya xilli gaaladu ay ku jabeen dagaalka saaxada bariga afrika horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada bakool
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka jimacdul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadkii islaamiga bakool iyo gedo warkaasi war kaloo ku aadan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada garbaharey oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada xudur waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan banaadir howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisiin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dharcad ah waxaana ku dhintay hal askari labo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay guri uu degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ah ee dharcadka degmada kaaraan balse waa uu ka badbaaday qaraxaasi waxaana ku dhaawacmay labo askari oo ilaaladiisa ah dhanka gobolka mandheera waxaa faahfaahin laga helayaa kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka wargaduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow bakhtiga waa lix askari oo kufaarta kenya ah dhaawacana waa afar askari oo kufaarta ah oo labo ka mid ah ay garaab tahay gubashada waa gaari kooyal ah oo qori dhashiika u saaran yahay geesiyada islaamka ayaa si joogta ah u fuliya howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta mahadsaned cabdiqani wilaayada jubbada hoose ayaa ka tacsiyeysay geerida suldaankii beesha mursade ee wilaayaadkii islaamiga labada jubbo bashiir muxidiin abayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya allah u naxariistee waxaa habeenkii khamiistii oo taariikhda ku beegneed sagaal iyo tobankii bishan jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri isbeddelka degmada jilib ee wilaayada islaamigaah ee jubbada dhexe ku geeriyooday suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq suldaankii beesha mursade ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe shalay ayaa lagu aasay qabuuraha degmada jilib iyadoona aaska suldaanka ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen sheekh axmed abuyoonis weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid suldaan maxmed eeq waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa suldaan maxamed maxamuud maxamed oo loo yaqaano suldaan maxamed eeq oo xalay ku timid geeri kana tirsanaa salaadiinta walaayada jubbada hoose waxaanu leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ilaahay subxaanahu wa tacaalaa suldaankaas ha u naxariisto ehelkiis iyo qaraabadiisna ilaahay sabar iyo iimaan ha siiyo gaar ahaan beeshii ka dhashay beeshii marunsade oo suldaanka u ahaayey waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan ha idiin siiyo walaalka saacaddiis baa la gaaray sacaddana dib looma dhagaayo ilaahay subxaana wa tacaala markaan sabar iyo iimaan ha idiin siiyaa leenahay guud ahaan dadka muslimiinta ah oo garanaysay walaalkaas kheyr badan aan ku tuhmayno nin wuxuu ahaa aad oo farxaan u ah nin wuxuu ahaa aad u kaftan badan dadkii markan garanayay iyo dadkii codkiis maqlayay waxaan leenahay ilaahay sabar ha idiin siiyo ilaahayna ha loo baryo ilaahay inuu naxariisto walaalkaas gaar ahaan dhaqankii oo ka tirsanaayey oo maogta ilaahay subxaana wa tacaala ka doortay oo garabna u ahaa waxaan leenahay ilaahay sabar iyo iimaan ha idiin siiyo idinkana walaalkeen ilaahay baa naga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala markaan sabar hana siiyo aadna ha looga duceeyo ilaahay in ilaahay subxana wa taala u dambe dhaafo jannaatulfirdowsna ilaahay geeyo ilaahay loo baryo sidoo kale sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyey geerida suldaan maxamed eeq waxaa nala tusaalaynayaa hadduu asagu geeriyoodo cid haraysaa inaysan jirin innaka meyitun adigu waad geeriyoonaysaa nebi maxamedow salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh wa innahum meyituun ayaguna waa geeriyoonayaan maanta qabriga aan dul fadhinno oo aannu waxa weeyaan diyaarka ku nahay waa maxamed maxamuud maxamed waa suldaankii beesha murusade ee jubbooyinka weeyaan ama karanle hadda sida la yidhaahdo walaalkaas isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay jannadiisa inuu ka waraabiy dadkii ka tacsiyeeyey geerida suldaan maxamed eeq waxaa ka mid ah suldaan cabdulqani cabdulaahi moxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaynu joognaa saad sheegtay adeer quburaha jilib ee lagu aaso dadka waxaan leenahay ilaahay qabriga waasiciyo walaalkeen maxamed maxamuud maxamed maxamed deeq oo ahaa suldaankii beelaha karanle suldaan maxamed deeq sidii raggii u horreeyay bay sheegeen kuwa iga dambeyn idamka ilahay sheegi doonaan wuxuu ahaa nin khiyaara oo maarataye suldaan shaqada muslimiintu ay u idmadeen mar walba u taagan nin wuxuu ahaa tiisa gaarka ka hormariya midda caamka ah mar walbana diyaar u ah shaqadaas islaamka ee ah tadbiiqu shariica iyo liclaay kelimatillah iyo in maarata muslimiinta laga difaaco waa horarka ah waxaan markaa u tacsinaynaa gaara ehelkii qaraabadii caruurtii reerihii uu ka tegay walaalkano sidoo kale beeshii suldaanka u ahaa uu shareecada islaamka ku hogaaminayey ee karanle waan u tacsinaynaa muslimiinta bariga afrika oo dhan baan uga tacsinaynaa suldaanku marka dhammaan waxaa leenahay allah inaga samarsiiyo aana u ducayno walaalkeen maarata qabrigan allah waasiciyo suldaan maxamed eeq sannadihii lasoo dhaafay wuxuu qayb ka ahaa salaadiinta wilaayaadka islaamiga ee dadkiisa ku haga ku dhaqanka shareecada islaamka balse waxaan allaha uga baryaynaa in suldaanka uu geeyo firdowsul aclaa mahadsaned bashiir dowladda kaafirada ah ee fiinaan ayaa shaacisay inay joojisay gebi ahaan kaalmadii ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsami abshayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya
dowladda saliibiyadda ah ee finland ayaa sheegtay inay joojisay kaalmadii dhaqaale ee ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya arrintan ayaa waxaa shaaciyey wasiirka ganacsiga ee dalkaasi xilli uu saxaafadda la hadlayey finland waxay tilmaantay in kooxdii riddada soomaaliya ay ka baxday heshiis ay la gashay dowladda finland kaas oo ahaa in dib loo soo celiyo dadka aan sharciyada haysan ee soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi finland waxay sidoo kale dowladda kaafiradda ee finland sheegtay in kooxdii riddada ay fulin weydey heshiiskaasi sidaa daraaddeedna ay joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen kooxdaasi arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa kooxdii riddada oo dhaqaalaha ka hesha dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka taasoo ay si aan xad lahayn u musuq maasuqdo mahadsaned abushayba kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta sideedaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
kataa'ib al ikhbaariya ayaa weli baahinaysa aflaanta kooban ee ku aadan sida wilaayaadka islaamiga looga qeybiyo sekada xoolaha nool sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxayna kataa'ib al ikhbaariya markan baahisay qaybta saddeedaad ee aflaamta lagu soo gudbinayay qaabka sekada looga qeybiyo wilaayaadka islaamiga waxayna markan kataa'ib soo gudbisay deegaanka nasrudiin ee ka tirsan degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose halkaasoo dad muslimiinna loogu qeybiyey xoolo isugu jiray ari iyo lo filimkan waxaa si gaara loogu soo gudbinayaa qaar ka mid a dadka masaakiinta iyo fuqarada ah gaar ahaan dadkii loo abuurayay xoolaha oo xoolo isugu jira ari iyo lo loogu qeybinayo deegaanka nasrudiin ee ka tirsan degmada baraawe ee wilaayada shabeellaha hoose dadkan ayaa loo abuurayay dhaqaalo waxaana la siinayey qaar ayaga ka mid a toban neef oo lo ah halka qaarna la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah
cismaan waxaa ku sheegaanta masiibkiis waa fiican yahay afar qaarmood iyo lix dibi toban neer oo
waa kuwan qaar ka mid a dadkii masaakiinta iyo fuqarada ahaa ee xoolahaasi dhaqaale abuurka ah la siiyey oo ka soo muuqanaya fiidiyowga kataa'ib al ikhbaariya islaam ibraahim maxamed alxamdulilaahi farxaddayda waxa la toogi kara maaha waxaan joogaa waa nasruddiin waxaa la isleey toban kaalmood waa la isleey markii saaka subaxadii dhaxay xagga taajiraan noqday alxamdulilah ilaahay maxaad iskale oo naga dhigo dad axmil tawxiid oo walimaan allahe naga dhigaa maxaad iskale ciidan maxaad ka gadaal waxaa ku maxasan xarakatu shabaab almujaaxidiin ah maxaad iskale waxaan joognay nasruddiin marka alxamdulilah toban neef lo ah liisi allah i barakeey kolba dadkii maaragta xoolahaas bixiyey alxamdulilah ajar iyo xasanaad allaha sii ka bacdan gaalada allaha jebi asan gurgurta gacantahana midig allaha soo geli magacaydu xasan cali weyle deegaankayga arnasudiin walaalaha muslimka gacanta kala saaq wax lii siiyey soddon iyo shan nefa ari ah abdir macalin abikar xoolo ayaa lii siiyey ari soddon iyo shan neef ayaa lii siiyey maasha allah soddon iyo shan neef aa lii siiyey magacayga yara maxamed waxaan joogaa deegaanka masudiin waxaa meesha kagu siiyey soddon shan neef ari
filimkan waa qaybtii sideedaad ee kataa'ib al ikhbaariya ay ku soo gudbinaysay aflaamtii ku aadanayd qaybinta sekada xoolaha nool sida looga qeybiyey sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga wilaayaadka islaamiga mahadsanid abu xasaan kufriga caalamiga ah ayaa quus ka muujinaya kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya xilli gaaladu ay ku jabeen dagaalka saaxada bariga afrika cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaas ee noo haya loolanka awoodeed ee ka dhex jira qaaradda geeska afrika ayaa soo jeedanaya indhaha quwadaha caalamiga ah ee ay ugu waawen yihiin maraykanka iyo reer yurub mandiqadda ayaa hadda wajahaysa dagaal siyaasadeed iyo mid militari oo ay samaynayaan dowladahaas mid walbana uu dano gaar ah ka leeyahay geyiga soomaaliya dhimbilaha jihaadka ah ee ay mujaahidiintu ka hurinayaan geeska afrika ayaa fashiliyey ajandayaal guracan iyo dibindaabyo badan oo ay salabiyiintu u qoolayeen muslimiinta bariga afrika dalka muslimka ah ee soomaaliya oo udubdhaxaad u ah siraaca bariga afrika ka jira ayay duulaan salibi ah oo aan geedna loogu soo gaban ku soo qaadeen in ka badan lix dowladood oo kufaar afrikaan ah kuwaas oo taageero caalami ah ka helaya gaalada reer galbeedka dowladahaas oo loo soo adeegsaday la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed ayaa waxa ay soo weerareen mujaahidiinta dadkooda iyo dalkooda ku maamulayay ku dhaqanka shareecada islaamka markii ay iska xoreeyeen hogaamiye kooxeedyadii sagaalka ahaa ee sariigtii iyo dadnimadiiba ka guurtay gogol xaarna u ahaa dagaalka ashahadaladirnimo ee maanta socda dagaalkaas ayaa dowladdii ugu horreysay ee iclaamsay ahayd dowladda silibyadda ah ee maraykanka waxa ayna sheegtay in ay si cad uga soo horjeedo in ummadda soomaaliyeed ay isku xukumaan kitaabka nabadda shareecada islaamka hoostiisana ay tahay mid iyagu dhibaato ku ah waxaa soomaaliya durbadiiba dhan kasta lagaga soo daadiyey ciidamo afrikaan calooshood u shaqaystayaal ah iyo ciidamo xabashi etoobiyaan fara badan kuwaas oo ay tabantaabinayeen taageero hagar la-aaneedna ay u fidanayeen dowladda salibiyadda ah ee maraykanka madaxweynihii maraykanka gaal george w bush ayaa sanadkii laba kun iyo toddobadii ku amray meles zanaawe ra-iisul wasaarihii halaagsamay ee xabashida etoobiya in uu duulaan ku qaado dalka muslimka ah ee soomaaliya si loo dumiyo nuurkii ka soo iftiimay magaalada muqdisho kolkaas oo maxaakiimtii islaamiga ah ay ka adkaadeen maleeshiyaadkii dagaal oogayaashii ashahadalla dirirka ahaa ee maraykanku soo dhistay duulaankii ciidanka xabashida ee maraykanku gadaal ka taagnaa ayaa shacabka muslimka soomaaliyeed ku riixay in ay baraarugaan oo ay hubka u qaataan cadowgaas duulaanka ku soo qaaday waxaana ay sababtay in sanadkii laba kun iyo sagaalkii ciidankii xabashida etoobiya ee duulaanka gardarro ku soo galay soomaaliya iyaga oo jabay guuldarrana dhabarka ku sita ay dib ugu laabteen waddankooda hadda oo duulaankaas laga joogo siddeed iyo toban sano oo xiriir ah ayay mujaahidiinta al-shabaab ku guulaysteen in ay dagaal wakhti dheer qaatay kadib salibiyiinta shisheeye ay ku soo owdaan xeryo cayiman waxaana soo dhowaaday wakhtigii ciidankaas dalka laga bixin lahaa warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa ay bilaabeen in ay falanqeeyaan wejiga cusub ee uu yeelanayo loolanka geeska afrika ee dowladaha qaar ay samaysteen taxaalufyo iska soo horjeeda caamir xasan oo ku takhasusay arrimaha amniga iyo milatariga ayaa aaminsan in duulaankii etoobiya ee soomaaliya ku soo qaaday uu ahaa dhismaha waxaa loogu yeero dowlad federaal ah oo ujeedka laga lahaa uu ahaa in ciidamo jinsiyado kala duwan leh dalka la soo geliyo isaga oo maraykanku doonayay in uu xabashida ka dhigto دجال وكالدات السلطه في الصومال تفضل نعم وباختصار شديد بعد امراء الحرب محمد فرح عيديد وعلي مهدي هذا الصراع انتهى بنشوء حركه جديده اسمها حركه المحاكم الاسلاميه
si ay koobnaani ku jirto kadib loolankii ka dhexeeyey labadii dagaal la oogay ee maxamed faarax caydiid iyo cali mahdi waxay diriirtoodii ku soo dhammaatay soo ifbixii maxaakiimta islaamiga kooxdan ayaana horraanteedii waxaa u suura gashay in ilaa xad ay la wareegaan dhulka soomaaliya dhalashada maxaakiimta iyo la wareegidoodii soomaaliya ayaa keentay in dowladaha galbeedka ay dibadda soomaaliya ugu soo dhisaan xukuumad kumeelgaar ah oo ajandaheeda raacsan taasoo ay taakulaynaysa dowladda etoobiya etoobiya ayaana bilowday in malafkan ay uga faa'iidaysato danaheeda dabcan markii ciidamadii maraykanka ee suuduuliyaasha ahaa lagu jibiye soomaaliya ayna isaga carartay dalka awooddeeda dawliga ahna ay ku fashilantay inay la wareegto maamulka soomaaliya waxay middan albaabka u furtay in ciidamo afrikaan ah oo ay etoobiya calanka u sida ay soo galaan gudaha soomaaliya waxayna etoobiya qiil ay ku andacota ka dhigatay markii ay soo gelaysay gudaha waddankan inay garab istaagaysa xukuumadda kumeelgaarka dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ay etoobiya u soo gelbisay muqdisho waxa ay qayb ka ahayd taatikadii ay xogooga dawliga ah iyo kuwa afrikaantuba ay ku doonayeen inay kula wareegaan guud ahaan gacankuhaynta dalka soo gelitaanka ay ciidamada etoobiya ku soo galeen soomaaliya halkan ayuu ka bilowday oo ah inay sheegatay inay garab taagan tahay xukuumadda kumeelgaarka ah si ay u wajahda maxaakiimtii islaamiga ahaa
دخول أثيوبيا بدأ من هنا من دخول أثيوبيا العسكري في الصومال بدأ من دعم الحكومة الانتقالية في مواجهة المحاكم isbahaysiga gaalada afrikaanta ee loo yaqaana admis wakhtiga ayaa ka sii idlaanaya dowladaha reer galbeedkuna ma awoodaan in ay sii wadaan maalgelinta ciidamada sidaas daraaddeed ayay xukuumadda masar khilaafka qaybsiga biyaha webiga niil kala dhexeeyo etoobiya waxa ay bilowday in ay ku soo biirto siraaca arrinkaas oo xaaladda juqraafiga siyaasadeed ee mandiqadda sii adkaynaya cadowga salibiga ah in uu gumaysi ku sii hayo soomaalida waxa uu bilaabay kala qaybin dhuleed iyo mid bulsho isaga oo dhisay maamul goboleedyo kala duwan oo isaga si toos ah u taabacsan falanqeeye caamir xasan ayaa waxa uu ka shanqarinayaa in etoobiya ay ciilan tahay oo ay doonayso in marnaba aysan soomaaliya oo midaysan dib cagaheeda isu taagin wuxuu carabaabay in nidaamka keliya ee soomaaliya midayn kara uu yahay nidaamka islaamiga ah ee ay mas-uulka ka tahay shabaabulmujaahidiin wuxuu caddeymihiisa ku xoojiyey in shabaabulmujaahidiin ay yihiin awood diimeed oo soomaalidu u dhan tahay ayna awooddo inay soomaalida u ilaaliso midnimadooda dadeed iyo midda dhuleed isaga oo shabaabulmujaahidiin la meel dhigay imaarada islaamiga ah ee afghanistan dowladda salibiyadda ah ee maraykanka oo qayb ka ah duulaanka soomaaliya ayaa marnaba doonayn inay mujaahidiintu mideeyaan shacabka soomaaliyeed waxayna soo adeegsadeen salibiyiinta etoobiya iyo xulafadeeda وأصبح الوجود الأثيوبي في الصومال هو وجود استراتيجي لأنه يمنع تماسك الدولة الصومالية التي حاربتهم في إقليم وقديم
وطبعا duulaanka ay dowladda etoobiya ku joogta dalka soomaaliya ayaa noqday mid istaraatiiji ah sababtoo ah waxay ka hortegaysaa hanaqaadka iyo isqabsiga dowladda soomaaliya oo berri ka maalin ku dagaalami karta dhulka soomaali galbeed sidoo kale dabcan waxaanan meesha ka marnayn cadaawadda diineed ee ay etoobiya u qabta muslimiinta soomaaliya iyo dana kale oo guraacan si guud dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ay soo dhoodhoobtay etoobiya waxay ahayd mid aad u jilacsan dhinac welibana ka liidata intaasii ka gadaal waxaa hanaqaaday xarakada islaamiga ah ee al-shabaab waxayna la wareegtay talada dalka xarakadanna waxay ahayd awoodda keliya ee midayn karta soomaalida waxayna al-shabaab aad u shabahaan jamaacadda daalibaan ee ka dhisan dalka afghanistan xarakada daalibaan iyadoo lagu kiciyo dacaayado aad u xooggan oo lagu suurad xumeynaya halgankeeda laguna tilmaamay mid xag jir ah haddana caalamka oo idil xilligan waxaa u caddaatay in daalibaan keliya ay midayn karta dadka reer afghanistan xarakada al-shabaab waxay ahayd darafka keliya ee awoodda u leh inuu mideeyo soomaaliya iyo inuu ka hirgeliyo dowlad adag oo ay soomaalidu leeyihiin balse beesha caalamka marnaba ma doonayn xal ka yimaada dhanka xarakada al-shabaab caalamka ayaa al-shabaab u arkay awoodda masaalixda soomaalida ku horgudban soomaaliyana ay ka hirgelin doonaan dowlad islaami ah oo ku dhisan sooyaalka islaamka galbeedka ayaa istusiye xarakada al-shabaab oo ah mid islaami ah haddii ay la wareegto gacankuhaynta soomaaliya in halis uu wajihi doono ganacsiga caalamka boqolkiiba labaatan oo uu maro marinka baabulmandeb marka sidee loogu oggolaan karaa xarakadan inay joogto mandiqadda ayna la wareegto guud ahaan iyadoo weliba uu maraykanku uu iclaamiyo dagaal ka dhan ah argagixisada si la mid ah doonista iyo rabitaanka beesha caalamkana waxa uu ahaa in lagu duulo jamaacaadka jihaadiga ah etoobiyana waxay qayb ka ahayd isbahaysigii ku duulay xarakada al-shabaab waa ayna ku duushay بالتالي كانت الإرادة الدولية أن تضرب هذه الحركة وكانت أثيوبيا هي جزء من هذا التحالف الذي يضرب هذه الحر- الحركة وتم ضرب هذه الحركة joseph borrell oo ah madaxweyne ku-xigeenka ururka midowda yurub iyo madaxa arrimaha dibadda ayaa isna ka shanqariyey in wakhtigan la joogo aysan keligood sii wadi karin maalgelinta ciidamada afrikaanta ah wuxuuna ugu baaqay midowda afrika iyo gaalada karamada midoobay in ay la qaybsadaan culayska maaliyadeed arrimahan oo idil ayaana bannaanka soo dhigaya in kufriga caalamiga ah uu ku jabay duulaanka soomaaliya uuna soo dhow yahay nasriga allah mahadsan tarbani horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo hayaa walaalka cabdiqani maxmed maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow gaar ahaan maktabka dacwada ayaa bilihii lasoo dhaafay waday abaabulka xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga ah taas oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada dadka ka faa'iidaysanaya xalaqaadka cilmiga ah waxay isugu jiraan ganacsatada ragga ah iyo dumarka xarqaanley xamaali kuwa dhismada ka shaqaysta iyo sidoo kale kooxda farsamada birta idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa dhowaan booqatay mid ka mid ah masaajidda magaalada oo ay ka socoto xalqadii ugu ballaarneed ee ay wax ku baranayaan ganacsatada ragga ah waxayna halkaasi ka sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah iyagoona sidoo kale ka warbixiyey duruusta ay qaadanayaan bismillaahi raxmaan raxiim weliba kumid ahaa ardayda oo aragaas kitaabka liinka akhriyahay masaajidka maqayn maybaan arkay isaaq aadan xasan hal marana nin dhammaay markii la maadana ninka nagahay cashar kala meelfeyle nin marahay dadka oha ku qiib galaawna waliba ilaa iyo boqol iyo wakasuuru iid iyo iida liinku faa'iidaysidii ma arnay casharka haddana nin dareere gudaadkana gudaad oo iid iid aan rabshay liin fahmaa oo laku faa'iidaysido koruwa faa'iido badan laku deeri magaalada wali ganacsi ee ka jari ha ku qiib galeen faa'iido badanna ku deerni haddana sii wadna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anuu magaayil araaw maxamed abdi may kumid ahaa ganacsatada tiyeeglow maybaan nin akri ahaa allahu alaa dawaabati tijaarati fi lislaami kitaabkana waa muhiimu may eedan anfacay yihiin dadka ganacsatada lankii ganacsatada oo kitaabkan ku faa'iidaysan mayba ere kor ahaa landhahal awshee ugaada limad eyi lankii ganacsi ee muslim amba may ere faday kitaabkan ku faa'iidaysada ومنها ما يبقى مد خيارك خيار التجليس يا كمد الدوغو كي خيار شيء وهو كازنا الغش دغر واي والخداع خيان واي في الباء باء في جهاد الحديث عن دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا انجهدين انجهدين جهن كقدن الإبل إبل كي والغنم إرن كيب مدسن سوق جيسان انجهدين ومنها ما يبقى مد خيارك خيار العيب يكون مد واي إن علم هدي أوغادو المشتري مشترك عيبان أوغادي واي ما لم يكن سنهان عالما كوك علم لبيه بالعيب أبقى تكورك علم لأن سنهان يك أوغادي واي أنت فلو ما يبلي الخيار ولي كم آداب البيع آداب البيع كثيرة منها عدم المغالاة في الربح نمبر لم صدق المعاملات بأي صفة البضاعة بوصفها الحقيقي دون الكذب للحديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء نمبر سدة السماحة في المعاملة للحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى كم شروط البيع شروط البيع سبعة لا يصح عقد البيع إلا إذا توافرت فيه سبعة شروط كو التراضي به البائع والمشتري لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سد أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم سدح أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة للقاعدة أن كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها من غير حال ضرورة يجوز بيعها maalmaha soo socda insha allah waxaan tegi doonaa goobo kale oo ay ka socdaan xalaqaad cilmiga sharciga ah ay ku baranayaan qeybaha kala duwan ee bulshada mahadsanid cabdiqani warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh